casharka afaraad maxaan u soo saarnay turjumaad kitaabka muddo dheer markhaatiyaashii hooba waxay isticmaaleen dabaceen oona qaybiyeen turjumaado badan ee kitaabka quduska ah wakhti ka dib waxaan garannay in loo baahan yahay turjumaad cusub oo dadka ku caawinaysa inay siisaaxaan runta u gartaan tan waa ilaahay doonistiisa uu dadka oo dhan u rabo sidaas daraaddeed sannadkii kun iyo sagaal boqol iyo konton waxaan bilaabnay inaan qayb qayb u soo saarno baibalkayaga turjumaada adduunka cusub oo luuqad casriyaysan ku qoran baibalkan boqol iyo soddon luuqadood baa sii aamin ah oo saaxan lagu turjumay qoraalka dheerarka ah waxaa ku qoran turjumaadda adduunka cusub weli af soomaali laguma soo saarin laakiin luuqado badan oo kale baad ku akhrisan kartaa waxaa loo baahnaa kitaab ay fahmiddiisu fududdahay kelmaddo la fahmin oo lana isticmaalin baa ku jiro turjumaado badan waayo marka wakhti laga soo wareego luuqaduhu way isbeddelaan waxaana la helay qoraallo khaadimi ah oo kuwa kale ka sii saaxan oo la qoray wakhti u dhow kutubtii asalka ahaa taani waxay sabaabtay in si fiican loo fahmo cibraaniga arameyga iyo griiga oo ahaa luuqadihii kitaabka lagu qoray waxaa loo baahnaa turjumaad erga ilaahi sii aamin ah inoogu gudbiso kuwa kitaabka turjumo waa inay sii aamin ah u turjumaan qoraalkii asalka ahaa ma ahan inay beddelaan qoraallada ruuxa ilaahay ku ahaaday haddaba turjumaadaha kitaabka badnaantooda magaca ilaahe yehoba kuma jiro waxaa loo baahnaa kitaab xushmeeya kii uu ka yimid qoraallada ugu khaadiimisan ee kitaabka magaca yehoba toddoba kun oo jeer inka badan ayuu ku qornaa turjumaadda adduunka cusub magaca yehoba dib baa meelaha uu ku hornaa oo dhan lagu celiyey sannado badan baa lagu dadaalay baarista kitaabkan oo akhriskiisa sahlana waa laga helaa waayo siicaad buu aragtida ilaahay inoogu gudbiyaa turjumaadda adduunka cusub luuqaddaada haddii aad ku haysatid ama haddii kaleeba waxaan kugu talinaynaa inaad maalin walba akhrisatid eriga yehoba su'aalaha soo koobidda maxaan u go'aamsannay in loo baahan yahay turjumaad cusub ee kitaabka haddii aan rabno inaan baranno doonista ilaahay maxaa inoo fiican inaan samayno maalin walba